qodobka saddexaad waxayna tusinaysaa markii furimaha looga laayay oo sidii maalinka dhoweyd buula xaaji ka dhacday meydkooda la daadiyey ayay aargoosi u soo aadeen hooyooyinkii iyo dhallaankii iyo caruurtii iyo dhallinyaradii soomaaliyeed markay saaxaadkii lagula jihaadayey layskaga celinayey ee ay geesiyadu ku hortaagnaayeen ee lagu jebinayey markay kusoo baaba-een ay kusoo fashilmeen ayay u soo doonteen marka inay dadkaas shacabka ah ee masaakiinta ah inay ka aargoostaan marka waxay ku tusinaysaa dad quustay oo ay sagootis u socda inay yihiin bay ku tusinaysaa oo ayna ku dhinnayn wax awooda iyo wax tabartoona ayna ku dhinnayn sidiisaba markuu qofku naflacaani noqdo marka uu awood leeyahay marka uu wax xisbidayo at least waxun buu reebtaa laakiin qof naflacaari ah waxa weeye waa kuwan waxay samaynayaan ayuu samaynayaa waxaa marka habboon oy lagama maarmaana dadkeennu inay ogaadaan cadaawada nimankaasi ay u qabaan inta ay leeg tahay dadkeenna iyagoo on kala har lahayn inay u howlgalaan sidii ay nimankaasi sooga qaban lahaayeen sidii ay ay cadowgaas ugu midoobi lahaayeen waa lagama maarmaan rag iyo dumar dowlad iyo shacab dhammaan in si midaysan loogu istaago in nimankaas layska qabto ayay inay waajib tahay laga maarmaan tahay unbay tanina tusinaysaa marka si midaysan in cadowgaas aan diinta lahayn ee khawaariijta aynu ula dagaalanno ayaa loo baahan yahay waxaan u baahannahay dhammaanteen haddaynu nahay xukuumadda haddaynu nahay muxaafid haddaynu nahay mucaarid haddaynu nahay shacabka dhammaanteen concentrationkeennu inuu ahaado iyo focuskeennu nimankaas sidii aan isooga celin lahayn nimankaas sidii aynu uga saari lahayn dalka inaynu ciidamadeenna aynu taageerno inaynu u mahad celinno inaan garab istaagno in aan la shaqaynaa loo baahan yahay ma aha inaynu cayno inaan dhaliilo inaan wax ka sheegno inaan cadowga buunbuunino waxaa waye intaas midna sax ma aha marka waxaan u baahannahay dhammaanteen inaynu cadowgaas jabay morally jabay akhlaaq ahaan jabay military ahaan jabay laakiin ku marmarsaday inuu qofku intuu isa soo buuxiyo inuu shacab meel taagan dee isku dhex qarxiyo halkaas naftiisu marayso inaan loo kala harin hal mar aan u midowno ayaynu u baahannahay